zakariye cumar aad baad u mahadsan tahay gelinkii horeee maanta waxaa magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag laga maqlay rasaas aad u xoogan oy fureen ciidamada maamulka isku magacaabay somalilan ilawareedya ayaa sheegaya inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo ka dhashay rasaasta iyo ciidamada maamulka la baxay somalilan ku fureen dadka shacabka ah wararka aynu helayna ayaa waxay sheegayaan rasaastan ay ku dhinteen afar ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale dowladda federaalk ayaa mas-uuliyiin iyo ciidamo waxay maanta ka dejisay garoonka diyaaradaha ee degmada garbaharey iyadoona ku dhawaaqday dagaalka dhan axmed madoobe guddoomiyaha gobolka ugu magacaaban maamulka la baxay jubbaland balse haddala safan dowladda federaalka ninka lagu magacaabo cabdulaahi shimbir iyo ciidamo uu watay ayaa maanta ka degay garoonka diyaaradaha ee degmada garbaarey oo ay gacanta ku hayaan ciidamada xabashida ethoobiya shir jaraa'id oo ku qabtay garoonka diyaaradaha ee garbaarey ayuu shimbir waxauu muddo afartan sideed saacadood ugu qabtay guddoomiyayaasha gobolka gado inay ku caddeeyaan mowqifkooda oo ay la safadaan axmed madoobe ama dowladda federaalka islamarkaana aysan jirin meel dhex oo la istaago dad badan ayaa shuhaad iyo dhaawacyo ku noqday duuqiimo bahallima oo ka dhacay marinka khaza saacadii lasoo dhaafay wuxuu marinka goodoonsanee khaza martigeliyey duqima aad u xoogan oo xagga cirka ah kuwaasoo ay geysteen ciidamada gumaystaha yuhuudda waxaanay duqimaana si isku mida u duqaynayeen dhammaan manaadiqda kala duwan ee waqooyiga iyo si guud ahaan marinka khaza gooba ay saacadii lasoo dhaafay duuqimuhu ka dhaceen waxaa ka mid ah xaafadda zaytuun magaalada beytillaahiya xirada jabaaliya annusayraad iyo magaalada khaza waxaana dhammaan duqeymaha halkaasi ka dhacay ku sheeday sida la soo warinayo in ka badan labaatan ruux halkae dhawaci kala duwan soo gaareen tobannaan ruux oo kale waxaa sidoo kale jira xasuuqyo tiro badan oo ay geysteen ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda alburhaan ayaa ka hadlay warar sheegaya inay wadahadal la galayaan xoogaga rsef ama dacmu sariic hogaamiyaha milatariga ee suudaan cabdifataax alburhaan ayaa beeniyey jiritaanka warar laisla dhex maraya oo ku saabsan inay wadahadal la galayaan xoogaga rsef ee dagaalka baan kula jira ciidamada milatariga ee dalkaasi wuxuu caddeeyey in ciidamadooda ay ka go'an tahay inay horu sii wadaan cidhibtirada maleeshiyaadkaasi qoraal uu ku soo daabacay barta facebook ayuu alburhaan ku sheegay in lagu baaqo shir lala yeesho xogaga siyaasadeed uu yahay mid qaldan hadalka alburhaan ayaana imaanaya dhowr maalmood kadib markii ciidamada suudaan ay shaaca ka qaadeen inay dib ula wareegeen xarunta ciidamada qaybta tobaniyo toddobaad ee magaalada sanja ee xarunta gobolka sanaar milatariga yuhuudda ayaa shaaca ka qaaday inay gaareen webiga laydaan ee koonfurta lubnaan ciidamada gumaystaha yuhuudda ee duulaanka gardarada ku qaaday koonfurta waddanka lubnaan ayaa waxay ka dhawaajiyeen in ciidamadooda ku sugan lubnaan ay gaareen webiga laydaaniya ee koonfurta waddankaasi dhaca iyadoona halkaasi ciidamada yuhuudda ku qarxiyeen guryo iyo goobo kale oy dadka barakacyaashan ee lubnaan ku hooyanayeen sida ay soo warinayso warbaahinta dhanka kale ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah ayaa duuqiimo xooggan ka fuliyey dhulka uu maamulka gumaystaha yuhuudda xooga ku haysto waxaana duuqimahaasi ay geysteen waxyeelo kala duwan iyadoona subaxii hore maanta duuqimo ka dhacay dhulka maamulka yuhuudda xooga ku haystay ku dhaawacmeen saddex ruux oo ka mid ah yuhuudda xooga lagu deegaameeyey dhulka muslimiinta ee falastiin ciidamo ka tirsan xukuumadda islaamabad ayaa lagu dilay gudaha waddankaasi iyadoona isku soo baxya dhigeen dad taageeraya wasiirkii hore ee waddankaasi cimraan khan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda bakistan ayaa waxay sheegtay in afar ruux oo ka mid ah milatariga waddankaasi lagu dilay iska hor imaadyo ka dhacay magaalada caasimadda waa waddankaasi ee islaamabad waxaanu iska hor imaadadani u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo sidoo kale dadyo u taageeraya ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi cimraan khan ciidamada ammaanka ayaa isku dayeyey inay kala ceeliyeen dadkani taabaxsan cimraan khan ee isku soo baxyada dhigayey islamarkaana waddooyinka ku gubaya taayarada baabuurta wariyaasha ku sugan halkaas ayaa waxay soo tabinayaan in ciidamada ammaanka ay adeegsanayeen gaaska dadka ka ilmaysiisa halka booliiskan ay rasaas noolnool isticmaalayeen dadka dhigaya isku soo baxyada ee taabaxsan cimraan khan ayaan ahaa kuba hubaysan sida ay warar ku sheegayaan ugu dambayntii askar yuhuudu ka tirsan ayaa lagu dhaawacay weerar gaarijisinna oo ka dhacay daanta galbeed wararkee naga soo gaaraya magaalada alqaliil ee dhacda koonfurta daanta galbeed ayaa waxay ku waramayaan in halkaas uu ka dhacay howlgal gaarijilsinna oo lagu beegsaday xubno ka tirsan ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda weerarkan ayaa wuxuu si gaar uga dhacay deegaanka bani naciim ee waqooyiga magaaladaasi waxaana ku dhaawacmay laba ka mid ah ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda howlgalkan barakeysan ayaana ku soo aadaya iyadoo ciidamada maamulka yuhuudda ee magaalada alkhaliil ka wadaan gobod falle kala duwan oo ka dhanna dadka shacabkii aan waxba galaabsan wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa